waxaa jira caadooyin ka waxyeelayn kara dhalinyarada bisha barakaysan ee ramadaan kuwaasi oo nusqaaminaya ajarka la helo caadooyinkaasi oo isugu jira noocyo fara badan ayaa waxaa sharxaya sida dhalinyarada looga wacyigelin karo guddoomiyaha midooda ardayda jaamacadaha soomaaliyeed qeybta galmudug cabdulaahi cabdulqaadir cali dhalinyarada boqolkiiba boqol waa awoodda ugu badan ee dalka iyo deegaanka waana maskaxda ugu firfircoon oona maskaxda runtii ugu habboon ee deegaan ama activity ama howl lagu qaban karo marka wax qaabo badana laga wacyigelin karaa iyadoo loo marayo qaab toosa iyo sidoo kale qaab qaabab kala duwan haddii ahaan lahayd meel kastay joogaan dhalinyarada ama ay ku kulmaan oo kale in lagu sameeyo wacyigelintaas lagana wacyigeliyo waxyaabaha dhibaatada u keeni kara amase waxyeeleyn kara ramadaanka oo ay ugu horeeyaan caadooyinka sida cunista hurdada badan waxaa jira dhinacyo dhalinyarada laga wacyigelin karo kuwaasi oo ay qeyb ka yihiin luminta waktiga iyo waxyaabaha la halmaala sida uu qabo gudoomiyaurka dhalinyarada caasimada galmudugga dhuusumareeb bashiir sheekh cali cabdikariin
waa su-aal muhiima runtii su-aashan dhalinyaradu inta badan waxay weliba dhalinyarada soomaaliyeed caan ku yihiin xilliyada ramadaanka ciyaaro iyo entertainment iyo waxaabay raadsadaan waxaa jira baalkan la yirahda laadhuuga dubnadda maxaa la yirahdaa kubadda laftirkeeda oo ayaga dham maaragtay runtii iska ah waxyaaba iska laqwiya oo iska ciyaara iska ah waxyaabahaasay maaragta dhalinyarada u baahan yihiin in laga wacyigeliyo inaysan waqtigooda wada siinin isla markaana cibaado ay booskoodii ku bedelaan oo lagu wacyigeliyo la tuso loo tilmaamo fadiilada ay cibaadada ramadaan ku leedahay iyo waxyaabahan dhibka ay u geysan karaan ramadaanka ayagoo waqtigii ka faa'iidaysan kara ay waqtigii khasaarnayaan inta badan dhalinyaradu waxay leeyihiin waa waqti lumis galabkii oo kale kaaba baa jira buluniy oo furan duhuradii oo kale xaafadaha laadhuu iyo dubnida iyo waxbaa yaalla waxyaabahaasa u baahan in laga wacyigeliyo ururada dhalinyaradu waxa ay door muhiim ah ka qaadan karaan ka wacyigelinta dhalinyarada caadooyinka waxyeelayn kara ramadaanka guddoomiyaha ururka dhalinyarada bulshabile maxamed cali bootaan ayaa tilmaan ka bixinaya arrintaasi
walaan waxu malaynaa door muhiima bay ka qaadan karaan maadaama ay dhalinyaradu iskugu jirto kuwo fursad u helo inay kitaabadii diiniga soo bartaan oo dhalinyaradii kalena ay la joogaan sidooday ugu sheegi karaan mararka qaar masaajidday u wadi karaan marmarka qaar waxaa la samey karaa abaabul guud oo culimmadii iyo laiskugu keeni karo dhalinyaradii
waayahay guddoomiye barnaamij a qabateen wacyigelin ah oo culimada iyo dhalinyaradu isku arkeen bal barnaamijkaasi faahfaahin naga sii
horta saaxiib axmed waa mahadsan tahay barnaamijkaas wuxuu daaranaa waaxda wacyigelinta ee ururka bulshabile ayaa gaar u laheyd wuxuu ahaa barnaamijka magaciisa waxaa la weydiiyey culimmada waa barnaamij taxana noqon doono marba aan qodob ku dul istaagi doono hadda wuxuu bilowday bilowgiisa bisha ramadaan hal maalin maalinka ka dhimaneed barnaamijkaas marka weydiiyey culimmada iyo ramadaankaan ku magacaabnay maadaama diyaaradda markaas ramadaanka lagu saarayay marka barnaamijkaas barnaamij ballaarana wuxuu noqon doonaa marba aan barnaamijkii taagan ama xaaladii taagnaan ka qaban doono si diiniyana loo waafajiyo caadooyinkan ayaa inta badan dhalinyaradu u sameeyaan si ay isugu dhaafiyaan waktiga waxaana qaarkood ay u haystaan howlo iska caadi ah xeeldheerayaasha diinta islaamka ayaana waxa ay jeediyaan talooyin ku saabsan in xilliyada lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan lagu camiro cibaado